waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waa gartay siciidow minneabolis baad adigu hadda joogtaa waa jaaliyadda soomaalida ah ee ugu badan baa la dhahaa qurbaha afka soomaaliga caruurta halkaa ku dhalatay ama iyagoo yaryar yimid ma bartaan ma jiraan ururo ama hay-ado afka soomaaliga dadka bara mise waa laga guurayoo cid walba afka ingiriiskaoo looga hadlo dalkaasa hadda ah luqadda koowaad ama afka koowaadoo xataa soomaalidu ay isku afgartaan waa waayo meel walba yaalla dadka hadduu dhex tago af kale oo ay u baahdaan afkaasu waa muquuniyaa afkii ay lahaayeen waayo isagaa lagu shaqaystaa isagaa wax lagu bartaa dadku waxay moodaan inay koodii ka maarmaan oo ay kaas mar walba ay baahidoodu ku xeeran tahay isaga qura inkastoo aanay sidaa ahayn waa qalab uu dadku galo haddaba su-aashaada toos haddaan u abaaro halkaad joogo halkaan joogo haddaay tidhaahdo waxaa waayaha caadiga ah oo af weyn oo af kaloo ballaadan baan u jeedaa oo wax lagu barto wax lagu dhigto wuu la qabaa in kuwa yimid iyagoo yaryar iyo kuwa ku dhashay uu afkii ka saameeyey waxay ku xidhan tahay saameyntu qoys walba wuxuu barashada iyo iskuol mid ka weyn oo jirtaa waxa weeye guriga uu ilmuhu ka soo kaco haa halka waa lagu dhigaa anigaygan kula hadlayaa waxaan koob iyo tobankii sano oo ugu dambeeyey ka dhigayay jaamacadda minnesota waxaana dhigaa afka soomaaliga waxaan u dhigaa dadka hidda soomaaliyeed le oo afkaa ku hadla iyo kuwa aan weligooda soomaali ku hadlin oo midab kasta leh labada noocba koorsyo kala duwan majarayaal aqooneed oo kala duwan baan u dhigaa ko tobankaas sano ka hor shan iyo toban sano ka horreysay dugsiyada dadweynaha oo caadiga ah ayaan ka dhigayay maadooyin badan oo markaa macalin saynsula ahaa laakiin iskuolkan joogay waan ku khasbay in af soomaali laga dhigo aan ardayda soomaaliyeed soomaali u dhigo taas baa faa-iido aqoon baadista waxbarasho oo la sheego waxay caddaysaa qofku hadda afkiisa hooyo inta uu ka yaqaano ayuu afka labaad oo uu rabo inuu barto ku degdegaa oo ku baran karaa marka taas baanu u xaqiijinay dadka soomaaliyeed laakiin waa saamaysay afkoodu waa waa qaar aan ku hadli karin xaruun guri soomaaliyeed ku dhalatay ayaan u ogolaadaa inay dadka caddaanka ama midowda oo aan soomaalida ahayn inay la dhigtaan oo halkaa ka taagan marka labada wax wuu jiraan laakiin magaaladan weliba minnesota oo aanu waa gobolku degmooyinba u qaybsamaa oo aanu aada ugu sii badannahay waxaanu ku kalifnaa in iskuullada dowladda qaar laga dhigo waxaanu leenahay oo aniga iyo dadka dad afkaa ka shaqeeya ay nala qaateen culimada xitaa qaarkood dugsi qur-aanka maalmaha sabtida iyo axadda u dhigtaa waa in meel walbana lagu daraa oo laysla galaa in ay dugsi qur-aankii af soomaali lagu daro marka eenu ubadkeenna inagu gacanta ku hayno oo loo dhigo marka jawar maallo ama jaraa-id af soomaaliya ka soo baxa buugag af soomaaliya oo badan baa lagu qoraa cid kastoo buug meel ku qortaa waxay keentaa inay halka ku iibiso marka tirada iyadu waxtarkaa badan bay af soomaaliga u leedahay haloo ugu dambeysay aniga iyo saaxiibaday iyo ururada aan ka wakiilnahay waxaanu xusaynay maalintii afka hooyo ayaanu minneabolis ku xusaynay oo noo ahayd tii lix iyo tobnaad oo aanu meel kastoo bulsho soomaaliyeed joogto in maalinta afka hooyo af soomaaliga loo xuso aanu tirsanayno kuwa ugu horreeyey in aanu ahayn sidee baa lagu xafidi karaa bay kula tahay afka soomaaliga ee wuxuu ku jiraa baa la yidhaahdaa luqado ee qaramada midoobe ay sheegeen inay dhici karta inay suulaanba boqolka sano soo socda minneabolis ma isleedahay jiilka saddexaad ee soomaalidu afka waa looga sii hadli doonaa konton sano hadda kadib eh, tusaale ahaan ma isleedahay afka soomaaligu minneabolis waa kasii jiri doonaa waxay ku xiran tahay mid waliba siday yeesho een, qoys waliba horta sidee loo xafidi karaa runtii gurigay ka bilaabataa labo een, tan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo raadguurku afna mar sidaa uma tirtirmo af bulshada intaa soo meliyan ay weli nooshahay waa dhalan rogmaa oo quluulashaa ku dhacda oo waktigaasi ka dhiga oo marka afaf kale ay soo dhex galaan oo badani waa la odhan karaa laakiinse waa wakti aad u dheer wakti wuxuu maraa jaranjarooyin af marka uu tirmayo afafku waa dhintaan marar waxaa la sheegaa adduunka afafkii badnaayoo lagaga hadli jiray labadii toddobaadba af baa dhinta qaar cusubna waa la helaa haddaba af soomaaligu dhimashada uma goe saamayntii koowaad ayaa lagu arkaa oo ku bilaabantay een, su-aasha ama lagaga hadli doonaa minneabolis iyo qurbaha kale oo la mid ah waktigaa dheer uma badna Een, mar walba oo xilligu sii fogaado wuu sii awdmayaa waxaase lagu badbaadin karaa barasho waxaa lagu badbaadin karaa qofka oo qoysku rumaysto waxa uu u yahay afku oo ubadkoodu isu gudbiya ma og tahayey markay ummadi sidaa meel u timaado godoona oo ay waddankeeda ka soo godoonto arri cusub meelay tahay ta aad joogtaan iyo tanaanu joognuba oo afaf kale u timaado kuwa ugu horeeya oo yimaadaa weli way sii haystaan laakiinse shoogga iyo cidiidka ku dhaca iyaguubaa isla noolaada oo waxay ka qadaan inay dadkii kale wax la qaybsadaan kuwa labaad oo ay dhalaan celceliskaasay ku jiraan laakiin iyagay ka fogaadaan oo way lumiyaan afka kuwa saddexaad ayaa mar walba oo kuwii labaadoo ku dhashay markay wax dhalaan kuwaas waxay ogaadaan markay koodii ka tageen kuwa ay u tageen inaanay dhex geli karin ku milmi karin way soo noqdaan waalidkoodu halkuu joogayna dib uuma soo gaadhaan meeshii oo ay ah, ay iyagu joogeenna way ka hakadaan ubadka oo jiilka saddexaad ah ayaa kobca ayaa hormara ayaa ku dhaqmi kara bulshada ay u tageen koodana adkaysan kara marka waa wax suuragala waxayse ku xidhan tahay hadda sidii loogu kaco iyo sidii loo badbaadiyo waddanweynahase fikadiisu waa socotaa haddii dugsiyadiisa waddanka ka furan lagu dhigo oo sidii loogu baran jiray oo iminka aada isu dhintay loogu barto Eh, soomaalida waalidiinta waxaad moodaa inta badan inay dhahaan caruurtaydu hadday qur-aanka iyo af ingiriiska iyo carabiga ii bartaan wax kale uma baahna taasu ma ka jirtaabay kula taha maraykanka fikraddaas ama aragtidaasa see looga bedeli karaa waalidiinta dantaa tusta way bedeleen meel walba oo la tago waa ka jirtaa marka hore markay arkaan matalan bulshooyinka horta xagga tirada od markii soo qaaday aan badnaana laakiinse london oo kale waa ka badan tahay minnesota meelo magaalooyin waliba toronto oo canada ah way ka horreysay degaan ahaan waxaad ku garataa meela loo ingiriiska ka mid ah iyo canada haddaanay dadka soomaaliyeed ogayn dadkiibaa walaahowga ay ku jiri jireen oo inaanay af kale u baahnayn moodayeen way ka soo noqdeen maraykankana dad badan baa iminka sidaa dareemay mana aha wax la iska leeyahay oo uu qofku gatay waa baadhis aqoon gudbinta ee waxbarashada xeerarkeeda wadamada lagu sameeyey in qofka guushiisa uu af kale barto oo waddanka uu degay la qabsado waxay ku xidhan tahay afkiisa macnaheed waa wax la yaqaano la yidhahda hadduu af soomaaliga matalan iimahaasu qoro oo si sax ah ugu hadlo inuu af ingiriisi ama af kale kula tartamo kuwa u dhashay waxay ku qaadataa saddex sano ilaa shan sano oo keliya haddii uu ku hadlo ilmuhu oo aanu qorin afkiisa waxay ku qaadataa ilaa toddoba sano ugu badnaan inuu kula tartamo ilmaha kale haddii uu ilmuhu guriga uunu ku maqlo oo aanu ku hadlin oo qorin oo uu rabo in uu afka cusub barto ilaa toban sano bay ku qaadataa in uu faciisa u dhashay uu kula tartamo baa wax la ogyahay oo la baaday oo xanuunkeeda leh haddaanu dadka soomaaliyeed oo sidaa fahamsanin inay hadda ka sii digtoonaan
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali